Maalinta Caalamiga ah ee Xuska Kalluunka oo sanad walba loo dabaaldego labada bisha May waxay leedahay muhiimado dhowr ah waxaana ka mid ah wacyigelin caalami ah maalinta waxay dadka dunida oo dhan xasuusinaysaa muhiimadda kalluunka ko uu u leeyahay nolosha badda dhaqaalaha iyo amniga cuntada waxay kor u qaadaysaa fahamka ku saabsan sida kalluumaysiga xad-dhaafka ah uu halis weyn ugu yahay khayraadka dabiiciga ah dhiirigelinta kalluumaysiga waara waxaa lagu boorinayaa dowladaha shirkadaha kalluumaysiga iyo kalluumaysatada yaryar in ay qaataan hab kalluumaysi oo waara si loo ilaaliyo tuunada iyo noocyada kale ee badda ku nool ayna markaasi u helaan mustaqbal jiilasha soo socda xoojinta iskaashiga caalamiga ah maalintu waxay dhiirigelinaysaa iskaashi ka dhexeeya waddamada dunida si ay si wada jir ah ugu maareeyaan kalluumaysiga tuunada oo badda ku kala firiirsan iyada oo la adeegsanayo cilmiga xeerarka caalamiga ah iyo maamul wadajir ah muujinta saamaynta dhaqaale iyo dhaqan tuunada waxa uu door weyn ka ciyaaraa dhaqaalaha dalal badan iyo nolosha malaayiin qof maalintu waxay iftiiminaysaa sida kalluumaysiga tuunada uu taageero shaqo abuur dhaqaale maxalliga ah iyo sidoo kale dhaqamada qadiimiga ah ee bulshooyinka xeebaha ku nool dhiirigelinta iyo talabixinta waxay bulshooyinka caalamka ku boorinaysaa maalinkani khataraha ka imaan kara kalluumaysiga xad-dhaafka ah wax ka beddelka cimilada iyo sida ay arrimaha u saameeyaan jiritaanka kalluunka tuunada iyo dhammaan nidaamka deegaanka ee badda kalluunka soomaaliya qaniimo dabiici ah oo dahsoon soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer afrika oo dherarkeedu uu gaarayo saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir xeebahana qaniga waxa ay markaasi soomaaliya siisay mid ka mid ah khayraadka kalluunka ee ugu markaasi hodonsan geeska afrika noocyada kalluunka ee xeebaha soomaaliya waxaa markaasi laga helaa noocyo badan oo kalluun ah oo ay ka mid yihiin tuunada oo si aada markaasi muhiim ugu ah isticmaalkiisa dunida fursad dhaqaale kalluumaysiga waxa uu soomaaliya u yahay fursad weyn oo dhaqaale oo aan weli si buuxda looga faa'iidaysanin waxaa jira suuqyo caalami ah oo waaweyn oo baahi weyn u qaba kalluunka soomaaliya gaar ahaan tuunada iyo sidoo kale kalluunka kale ee badda ku jira burcadbadeedii hore waxay horay u samayn jireen kalluumaysiga sharciga ah kalluumaysiga sharci darrada ah ee ay sameeyaan maraakiibta ajaaniibta ah farsamo xumada iyo qalab la-aanta markaasi ay la tacaalayaan kalluumaysatada maxalliga ah xeerar iyo nidaam maamul oo markaasi si fiican u dhaqangelinaya kalluumaysiga gunaanudka kalluunka soomaaliya waxa uu noqon karaa tiir dhaq oo weyn oo kobciya nolosha bulshada xeebaha deggan isla markaana keena horumar qaran si kastaba ha ahaatee waxaa loo baahan yahay maaraynta cimiladeed iyo sidoo kale ilaalinta khayraadka iyo maalgelin joogto ah oo kalluumaysiga soomaaliya lagu sameeyo si looga faa'iidaysto mustaqbalka fooga haddaba ugu horreyn waxaan barnaamijka ku waraysanaynaa mid ka mid ah dadka sida aadka u isticmaala kalluunka oo ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka bada hoose isaga oo nooga warbixinayo isticmaalka kalluunka waxa uu ku doortay iyo faa'iidooyinka uu ka helay waa mahadsan tahay niba waxaan kalluunka uga doortay cunooyinka kale sababtoo ah waa cunno fudud sidoo kale waa cunto nafaqo leh oo aan wax dufan ama saliid ahayn kalluunka waxaa ku jira dhowr maado oo muhiim ah oo ah kuwa maskaxda iyo wadnaha aada ugu wanaagsan sidoo kalena kalluunka waxa dabcan kalluunku waa uu sahlan yahay waxaana uu u sahlan yahay dhanka karinta markii la yiraahdo wuxuu leeyahay dhadhan aada u fiican marka si fiican dabcan loo kariyo oo loo habeeyo kaa oo marka nafteydina ka dhaadhicinaya inuu yahay shay maanta dhihi karo amaba ah shay aan cuntooyinka kale ka jeclahay taa oo ah dabcan kalluunka midda koowaad waa midda nafaqada waan sheegay intuu waxtar u leeyahay sida maskaxiyan jirkiinu leeyahay laf ahaanna uu aada u wanaagsanyah maadaama uu yahay shayada badan ka soo baxo cuntooyinka fudud ugu dambeyn guddoomiyaha kalluumaysatada degmada kismaayo ayaa isna dhankiisa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka qabteen horumarinta kalluumaysiga deegaanada xeebaha ah ee jubbaland iyo wasaaradda haddii ay jiraan tababarro ay siiso kalluumaysatada dadka ka ganacsada iyo wacyigelin ay bulshada siisa si loo isticmaalo ama bulshada ay u noqdaan kuwa cuna kalluunka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow idaacadda waamo anu waxaa layidhaha magacayga maxamed cali muuse waxaan ku magac dheera askar waxaan ahay guddoomiyaha kalluumaysiga ee degmada kismaayo ahna guddoomiyaha suuqa waa soo dhoweynaynaa idaacadda maalintaana haddee waa maalin weyn maalintii kalluunka anugu shaqadeenna weeye kalluunka tonna fish ama yellow tonna see loo yaqaanbo marka soo dhowaadaan leenahay annaga wax nagu cusub ma aha maalintan maalintan waa maalin weyn maxaa yeele annagu waxaan ahay nin odaya waxaan soo gaaray dowladdii siyaad barre waxaa jirtay idaacadda muqdisho ay ka bixi jirtay maalkiina way cuna malayga haddee malaygii waa fara badan yahay laakiin hadda taariikhda hadda aad hadda aan ku jirno waa maalintii toonnada yellow tonna maalintiisi wayaa la yiri laakiin maalkiina way cuna malayga mashruucaasaan annaga kasoo shaqaynay waxay oga dhigantay wax weyn maxaa yeelay haddii maalintii shalay oo maanta iyo xilliga hadda waa xilligii toonnada uu soo baxo weeye waa xilligiisiiba xilliga lagu soo aadiyey marka haddee shalay wuxuu tegey kaliimka nus doolar toonnadii baa nus doolar tagtay magaalada iyo hal doolar iyo nus doolar baa loo gediyey marka kalluunka toonnada waa kalluunka ugu qaalisan adduunka hadda wuxuu u fiican yahay caruurta siiba hadda wuxuu usii fiican yahay dumarka xaamilada ah oo uurka leh ilmaha kale waxbarashada kalluunka caqligiisu zaa'idinayaa marka kalluunka wax la heli kara ma aha waxaa ka mid ah hadda kismaayo kale waxaa laga wadaa dhismo warshadeed kalluumaysi waxaa hadda ka bilaabanaya tikadii kalluumaysatada loogu talagalay oo kale laga dhisayo kabooro marka waxqabadkaas oo dhan hadda mashruuc la yirahdo badmaal buu ku jiraa oo wada dhismo ah marka waxaan yinsan insha allah labada kun labaatan iyo toddobada labaatan iyo lixdan hawshaas inay dhammaato fariinta aan u dirayo bulshada kalluumaysi waxaa weeye dadka kalluunka biyaha sare aadaya inay qaataan kow laf jacketka safetigooda waa inay qaataan biyo waa inay qaataan cunno wasaaraddan amarkan uu ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha degmadan wuu ka soo baxay oo kalluumaysiga inaanan qofna badda iska aadi karin isagoo aanan wadanin laf jacket isagoo aan wadan biyo ku filan isagoo aan wadan timir u yaraan shan kiilo ama lix kiilo